الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أخوتي في العقيدة waxaan isku dayaynaa wixii alla inaga waafajiyo subxaana wa tacaala inaan kan idhaahno mawduucan ku saabsiisan mustaqbalka oo aan leenahay islaamka iyo ahalkiisu u hari doonaa waxaa lagu jiraa baad moodaa wadci aada u adag qofka weedhan yidhaahdana waxaa laga yaabaa dad badan inaanay hore u rumaysanin waaqaca ay og yihiin daraaddood waxaana macruufa bini aadamku inta badan wuxuu la nooliyey dhacdooyinka waktiga uu joogo dhaca iyagaana dareemadiisa wax badan ku reeba waxaa laga yaabaa dadka inay u muuqato wadciga ay muslimiintu maanta ku jiraan oo ay ugu muuqato wadci laga xoog badan yahay inuu yahay rajada odhanaysa mustaqbalka ayay wax ku leeyihiinna waxay u muuqan kartaa dadka badh badani inay garan kari waayaan qaabkan aynu u sheegayno laakiin waxaan isku dayayaa inaan cid walba qancin karno innagoo isku dayayna inaynu adeegsano bal asaaliibta kala gedisan ee bini aadamku adeegsado marka uu rabo inuu mustaqbal ka waramo waxaan isku dayi doonaa maraajicda iyo waxaas inaan iska dhaafi doono waktigoska aan badnayn baan jeclay daraaddii laakiin fikradun baan soo gudbin doonaa saa daraaddeed waa laga yaabaa fikradda culamo badan oo muslimiina iyo kuwa gaaleed bayna kasoo naqlin lahayn laakiin waxaan isku dayaynaa un bal inaan soo koobno o marka la yidhahdo mustaqbal baa laga warramaya maxaa wax lagu qiimeeya inaga og mustaqbalku inuu haybka ka mid yihi ilaahayna uu qur-aanka ku leeya qul laa yaclamu layb qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah iyadoo haybka alla subxaana wa tacaala keligii u og yahay haybka qaybtiisa mulaqa ah yani qayb baa jirta alle mooyaane cid kaloo ogiba subxaana watacaala aanay jirin qiyaamaha iyo goortuu dhici doona iyo wixii la halmaala qayb baa jirta ilaahay rususha usoo waxyoodo usoo dhiibay lakiin waxaan leenahay haddii aynu uba bixino istishraaf ilmustaqbal sidee baynu uga saadaalin karnaa mustaqbalka haddaynu isticmaalno eraygaa saadaalin ama odorisitaan ama hilaadin yani dhaqanka soomaaliyeed waxaa la tilmaamaa roobku markuu da-ayo qof baa la yidhaahdaa odoros ama hilaadi dabeetana wuxuu eegaa roobkaasi wuxuu yidhahdaa meelheblaayu roobkaasi ku da-aya muxuu adeegsaday qofka kani waana laga yaabaa in badan meeluhu sheegay inay ku da-do yacni tajribo uu lahaa iyo dhacdooyin taariikheedoo hore uuu soo joogay iyo tajaaribtiisii markuu adeegsaday kadib ayuu eegay roobkaasi ee wuxuu yidhi meelheblaayo ayuu hayaa wuu odorosay odorisitaanka mustaqbalka la odoroso saddex masdarun bay bini aadamku adeegsadaan inta ugu badan leh masder isaga waxaan rumaysanay inuu bail yahay idan ma adeegsan doono waa masderka ku saabsan falalownimada iyo xidigiska iyo sixirka iyo caraafaynta iyo waxaasi waa master bini aadamku ilaa maanta oo technolojiyadan sare iyo waxaana maqashaan ilaa maanta la adeegsadaa ilaa maanta la adeegsadaa weliba ay adeegsadaan duwalka waaweyn iyo guryaha waaweynaa maqashaan weli sixir iyo wadaad khuraafo sheega iyo madaximo kala maarmin dunida walaa kuwa guriga cad fadhiya walaa kuwa masaakiintan meelahan joogjoogta la fadhiya meel walba munajamku weli wuu joogaa galbeedka a ogtiina taqaaniina weli waa laga faaliyaa xidigayayaashu iyo faaliyayaashu guri boqortooye ama madaxweyne ama meel aanay joogini ma jirin mar sharaxaadi dhacayso ama dhacdo weyni dunida ay ka dhacdo ama waxay dhacayo aan tviyada lasoo fadhiisana wax la weydiina ma jiraan weli ama turub ha dhigdhigo ama sacab ha yidhahdo waan akrinaya ama bekeran wax ka sheegaya ha yidhaahdo ama waxbaa lay sheegaa wuxuu doonaya ha sheego weli waxbay sheegaan laakiin kaa inagu adeegsan mayno maadaama uu nabigu alayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay inuu yahay master baila islaamkuna haba yaraatee dadka muslimiintiina ma adeegsadaan waana kii nebigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam qofka kaahin u taga ee rumaysta inuu ka gaaloobayba bima unzila calaa muxamed ama salaada inaan afartan salaado afartan maalmood laga aqbalin oo kale yani axaadiis badan baa kusoo aroortay a wada garanaysaan saa daraaddeed isaga wax badan ka odhan maayo waan dhaafaya haddii wax ka rumoobaana isaga waxa ka rumooba waa midhkii uu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam waa ki yidhi shayaaiinta isdul korta oo xagga sare wax soo dhegaysataa dabeetana kaahinka ama kan faalfaaliya ama kan wax sheegay dhegtiisa ku tuuraan midh markay u sheegaanba sagaal iyo sagaashan kalu ku dara yani boqol hal markuu sheegaba hal xaba oo runa waa laga yaabaa inay kasoo dhex bixi karto idan waa masder baila fi shariica adeegsan mayno waxa kale oo bini aadamku adeegsada kamida iyadana masaadir la yidhahdo waa masaadir dhanniya waa masaadir exactnesskeedu ama si dhaba aan waxa u tilmaamin laakiin mararka qaarkood wax badan yani ijtihaad u ka dhici karo ama waxyaabaha qaarkood laga arki karo matalan haddaa soo qaata baxsiga uu leeyahay doctor safri alxawaali waxau ku tilmaamaya masaadirta dhanniga oo kale waxaa kamida buu leeyahay alru'ya wlmanaamat alxaqa ru'yadu waa juzun min arbaciina juzin min alnubuwa yani aw ilwaxy laakin iyana taawiil bay u baahan tahay walidalik ba waxaynu ka garan karnaa saxaabigii ugu weynaa saxaabada nabiga alayhi salaatu wasalaam ag fadhiya inuu rayaa sheegay dabeetana layidhi fasir wax sheegay dabeetana uu nabigu badhna yidhi waad asiftay badhna waad gaftay abibakar haddii la yidhi riyadii uu tafsiray badhna waad asiftay badhna waad gaftay waxaad garan kartaa qof kasta oo wax tafsiiraya oo riyo fasiraya in waxyaaba xaqina u ku jiraan laakiin qaabka loo taawiilinayo marar banada bini aadamku uu gafi karo idan waa masder dhanniya baa la yidhaahdaa waxaa kaloo kamida bay yidhaahdaan wixii kutubta reer banu israa'iil ku qoraa ee la yidhi xadiu canhum walaa xaraj ee aan nusuus beenisayna aynan haynin wax sugayna aan haynin ee nabuaata yani kutubtan tawraat iyo injiil loo nisbaynayo ee iyaga ah bibalkooda ka qadiimka iyo ka jadiidkaaba nabuaat baa ku yaala yani waxyaaba tanabu mustaqbal ka warramaya waxaasaa dhici doona ama waxaasaasaa u dhici doona waxyaabaha qaybo kamida haddii aan nusuus kitaab iyo sunnada kamida oo sugaysa aan lahayn wax anfinayaan aan lahaynin waa kuwii la yidhi iskaga aamusada iyadana oo suurtagal inay wax dhici kara noqon karaan laakiin way badiyeen aad bay u adeegsadaan walidalik ba axdaas waaweyn oo dhacdooyin oo maanta dunida ka dhacda waxay ku salaysan tahay nabu-aat ay leeyihiin waxay ku taallaa kitaabkooda matalan waxaa dadku in badan isweydiiya maraykan muxuu yuhuud dabada uga wadaa maxaa umalaynaysaa maraykan waxa ugu weyna yuhuud dabada uga wadaa waa maxay yani maraykan waa protestant protestankuna waxyaabuu soo kordhiyey waxaa kamid ah alcahdi alqadiim ama kitaabkoodii cahdi alqadiimka la odhan jiray ayuu sugo kusoo daray yani catoligu wuxuu haysta un anaajiisha inta la yidhaahda ama bibalka qaybta dambe oo qura ayay haysteen protestankaa soo siyaadiyey in qaybtii horena la keeno dabeetana nabu-aadka tawraad ku yaalay oo ay kuwani u haystaan waxa tawraad ku qoran si xarfiyana kitaabkaa waxa ku yaala yan tawraad oo dhan inaan idhahda cahdiga qadiimkoodaasi waayo tawraati tii saxiixa ede nebi muuse loo soo dhiibay bay ahayd kitaabkooda ay haystaan waxa ku qoran si xarfiya bay u rumaysan yihiin isla markaa waxay rumaysan yihiin waxyaabo badan oo ku qoran inay dhici doonaan waxyaabaha nabu-aadkooda waaweyn ay haystaana ku qoran waxa weeyaan ciise inaanu soo degi doonin in yahuud loo dhiibo baytulmaqdes mooyaane oo dawla israa'iil in la sameeyo mooyaane walidalik baa maanta saxwada ay leeyihiin yani sidan muslimiintu saxwo uleeyihin diinta dadka kusoo celinaysa galbeedna dad badan baa jira oo nooca kan ah gaar ahaan wadanka maraykanka la yidhaahdo yani niman baa jira nimanka ugu caansan ee laga yaabo yani la yidhaahdo lectureskiisa waxaa dhegaysta bay yidhahdaan nin kamid a matalan haddaynu soo qabano jerryfol oo kale jerry folwell ninka la yidhaahdo swi jimmy swigart oo kale gaaladaas oo kale lix lix iyo toban milyan bay ku tilmaamaan lectureska sii daayaan cidda daawatee maraykanka kamid a waxay leeyihiin muasasaad aada u ballaadhan halkan innaga usuuliyadeena ama usuuliyiinta dadka loo nisbeeyo caalamulislaami afka lahaya meel walba loo diido kun t v iyo idaacad bay leeyihiin usuuliyada maraykanku usuuliyada protestantka ahi kun t v iyo idaacad ayay leeyihin oo keligood ukhaasa xad baanay joogaan yani ay tilmaamayaan jimmy swigart wuxuu leya ilaahayba wuxuu maraykan u barakeeyey taageerada uu yuhuud taageerayo yani barakada uu haysta buu leeyahay maraykan waxay ka dhalatay kan jeriga aan tilmaamayo jerry folwell isna wuxuu leeyahayba yuhuud uma taageerayna maslaxe waxaan u taageeraynaa ilaahay soo imaatinkiisa inaanu soo dedejino yani waxa muslimka loo laynaya waxa weeyaan ilaahu rumaysnaa ciisa buu leeyahay iman maayo haddaan yuhuud meesha la siinin marka ilaahay si uu hore ugu soo noqdo in hore loo geeyo nimankan meesha inana waxaan leenahay muxuu cadaalad samayn waaye eighty million bay ku dhadhow yihin baa la yidhaahdaa nimankan iyo atbaacdooda dee faruma jeedo inaan ka warramo laakiin wuxun baan tilmaamayaa nubu'aadkaasi dad badan inay deliishadaan waxaa kaloo jira waxay u yaqaaniina daraasaat alcilmiya maanta qadaaya alistraatiijiya dunida marka la daraasaynayo usluub la maraa jiro waxa kan loo daraaseeyo asaaliibtaas in la maro waxa ay tilmaamaysaa kow in taarikhka si wanaagsan loo daraaseeyo gaar ahaan yani waa waxaanay iyagu u bixiyeen falsafat taarikh ama caalimkii muslimka ee fanigan ku caanbaxay waa wuxuu u bixiyey maxay taarikh alcimraan yani ninkii la odhan jiray ibn khaldun muqadamadiisii caanka ahayd waa waxyaabuu kaga warramayay waa qadiyada in la daraaseeyo sunanka ilaahay uu dunidan dhigay maxay dawladuhu u dhismaan maxay u burburaan mujtamacaadka kuwee mustaqballe marka la daraaseeyo awoodooda dhaqankooda dhaqaalahooda dadnimadooda mustaqbal kuwee baa loo rajaynaya iyadoo laga tusaale qaadanayo tajaaribtii hore bini aadamka waa aragtida ay ku salaysayiin xataa falsafaadkan ay rumaysnaayeen marx oo kale iyo falsafaadkii ka dambeeya la rumaysnaa ilaa iyo laga soo gaadho toynby odaygii la odhan jiray wasaarat almustacmaraadka ingiriiska u ahaan jiray la taliyaha oo le kitaabka dee macruufka mukhtasab daraasati taarikh la yidhaahdo oo kaga warramayo xadaaraadkii hore dunida dumay iyo sababahay u dumeen waxyaaba tanabuaadkiisa waxaa kamida inu leeyahy xadaarada reer galbeednayana way dumi doontaa waxyaabuu ku cilaynaya inay dumi doonto waxaa kamida khamriga waxaa kamida fawaaxishta waxaa kamida akhlaaqda duntay waa toynby ninka caynkale waa nin gaaleed waanay dumayaan buu leeyahy haddana dhanka kale markuu ka warramayo muslimiinta wuxuu ku tilmaamayaa waxaa suurtagala buu leeyahay muslimku inuu dib u soo toosi karo oo maadaama ay dunida mar qabteen waxa macquula buu leeyahay mar labaadna inay qabtaan ilahay se waxaan ka rajaynaya inaanay dhicin buu yidhi waa toynby warkiisi ilahay waxaan ka rajaynayaa buu leeyahay inaanay dhicin calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa un taariikhda inta la daraaseeyo wax badan waa laga dhex daraasayn karaa noloshu siday wakaanayso weli baan idinku daree qadiyadan markay daraasaynayaan matalan waxaa la daraaseeyaa mustaqbalka maxaa ixtimaalaad suurtagala maxaa dhici kara waxaa laga yaabaa inay waxaasi dhacaan waxaa laga yaaba inay kaasi dhacaan waxaa laga yaaba inay kaasi dhacaan waxa laga yaaba inay kaasi dhacaan matalan waxaa laga yaaba in la yidhaahdo afar shay unbaa midi suurtagelyi afarta shay marka la qiimeeyo waxa la leeyahy keebaa dani inoogu jirtaa mid kamida laqaaqay in dani ugu jiro saddexda kale sida aanay u dhici lahayn markaa dawladdu inay takhdiidkeeda degtaa afartii ixtimaale la yidhi afartaa unbaa suurtagala hadday midi dhacdo kuwa kale sida aanay udhici lahayn waa in la isku dayaa tusaaleyaal koo kooban baan idin siin doonaa masalan waxay ku tilmaamaan mustaqbalkan dunida ayaa hogaamin doona bay idhaahdeen markaase waxay idhahdeen waxaa laga yaabaa yurub iyo maraykan oo la isku daro ninka caadun adigu isku dar labadaa kooxood kooxun waxay kaloo idhahdeen waxaa kaloo suurtagala jina iyo wuxuu caga ku wato waxaa kaloo suurtagala bay idhahdeen muslimiinta iyo waxay caga ku wataan afartaa kooxood bay idhaahdaan ciduunbaa suurtagala inay soo baxdo markaase waxay tilmaamaan ixtimaalka muslimiintu inuu tiro badan yihi inay soo baxaan laakin waa in takhdiidka caalamiga uu ku jiraa markaasi kaasi si aan usoo bixi lahayn waa inay bolosiga iyo balaniska dawladaha reer galbeed oo dhan wayna kamid tahay idan waa waxyaabaha inta badan a u aragtaan qadiyad kastoo muslimiintu leedahay dib baa loo dhigaa meel kastoo muslimiinta lagu laynayo waa la dhiirigeliyaa ama ishaa laga laabtaa wax kasta oo carqalad muslimiinta ku keenaya waa la tiro badiya bosna kashmir wax badan baa maqashay kullu dalik waa falsafa waadixa ah ixtimaalkan in dib loo dhigo cala kulli xaal waxaan leenaha waa wax suurtagala masaladan laakiin waxay dhahdaan waxa ka asala iyada in taariikhda hore la daraaseeyo waayo waa sunankii kawnigahaa ee ilaahayba qur-aanka ku tilmaamaya fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmujrimiin dhulka mara baa la yidhi oo dabeetana eega cidhibtii kuwii mujrimiintaas ay wakaatay idan factabiruu ya ulilabsaar baa ilaahina leeyihi taarikhda in la daraasayo taarikhda waa laabka ama waa meesha bini aadamka tajaaribtiisa lagu bislaayo taarikhda in si fiican loo daraaseeyo oo dabeetana mustaqbalka iyada wax lagaga qaataa waa qadiyad macruufa baynu leenaho aynu adeegsan doona haddii alla yidhaha subxaana watacaala qadiyadda saddexaad ee la mara iyaduna waxa weeyaan yani waxyaabaha masaadirta loo adeegsado mustaqbalku dee nusuusil waxy ayaa kamid ah alkitaab wasunna wax badan bay ka warrameen oo mustaqbalka dhici doona wax waktigii nebiga dhacay wax dhici doona oo masalan dee nusuusta qur-aanka waxay tilmaamaysaa fitan inay dhici doonaan ashraatu saaca bay tilmaamayaan sunnada iyo axaadiista marka la isku daro waxay tilmaamayaan masiixu dajaal inuu iman doono waxay tilmaamayaan ciisa bnu maryam inuu iman doono waxay tilmaamayaan ummadda muslimiinta in iftiraaq ku dhici doono waxay tilmaamayaan yani waxyaaba tiro badan bay nusuustu ka warramaysa oo mustaqbalka dhici doona iyadana waynu adeegsan doona haddii alla yidhaahdo waxyaabaha masaladeena tan ku saabsisan ee nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay same tilmaamayso waxaan jeclahay markaasi markaan leenahay mustaqbal baan ka warramaynaa riyo ka warrami mayno kana warrami mayno waxaan jirin ka warrami mayno waxaan jecel lahay waxaan jecel lahay waa gaar waxaan isku dayaynaa inaan ka waranno waxaynu isleenahay aqoon bay ku baysgaraysantah sida awgeed muslimiinta markaad maanta eegto haddaad mustaqbal rabto inaad eegto waa laabud inaad dib eegto inaad eegto wadcigaad iminka nooshay xaadirka inaad fahamtid xaadirka inaad fahamtidna waa maxay waktiga hadda la joogaa waa midhihii ka dhashay wixii shalay tegey wixii tegey midhihii ka dhashay weeyaan waxaa iminka jooga idan waxaynu u baahnay taarikhda inaynu in yar dib u malacsano caalamku runtii in badan buu isbedbedelay maanta muslimiintu waa mustadcafiin dhul badan oo dunida ka mida waa lagu laynaya waa arkaysaan afghanistan maanta waxaa ka jira waa arkaysaan yahuudi waxay ka wado falastiin waa arkaysaa buudisku waxay ka wadaan ama hindusku waxay ka wadaan kashmir waa arkaysaan rushiya iyo intay xulafo la tajiishaan iyo waxa lamida waxay ka wadaan waa arkaysaan caalamulislaami iyo siduu mustadcafka u yahay sida loo gumaystay waad arkaysaa dhiigga ninka yahuudiga maanta siduu qaaliga u yahay waa muuqataa kristanku wuxuu doono inuu maanta isku dayayo inuu samayn karo maca kulli dalik waxaynu leenahay mustaqbal weyn baa islaamka usoo socda mutafaa'il qura mayhi iyadoo aan leeyahay sharcigu wuxuu banayn inaynu mutafaa'il ahaano laakiin waxaynu isku dayna inaynu xaqaa'iq tilmaamno awalan waxaynu leenahay taariikhda muslimiinta soo martay wakti ay cizo lahaayeen way soo martay bale waktiyaa soo maray siduu soo naqlinayo maalan ustaad maxamed qutub uu ku tilmaamayo inay dhici jirtay inaan xataa gaaladu markay madaxda nin madaxa boqortooyo marka meel laga dooranaya inaan la dooran jirin ilaa iyo in la ogaado suldaanka muslimiintu inuu raalli ka yahay mooyaane maanta maxaa la yeelaa haddii nin la dooranayo caalam islaami bal washington waxay ka qabtaan la eegaa how he looks siduu uga eegaya xaggaa in reer galbeedku aqbali karaan mayi nin caynkaasi mayi haddii ay arkaan dadku inaan reer galbeedku hore u aqbalaynin ninkaa yani janiskiisa u liitaa inuu soo baxo madax noqdo waktaa caalamulislaami soo maray baa laleeyahay aanin la dooran jirin madaxda gaalada ilaa iyo la eego salaadiinta muslimiintu bal ninkan sida ay u qiimaynayaan mooyaane laakiin taariikhdii way isbedeshay way isbedesho xad bay gaadhay xadiidu thawban maanta uu yaallo ee uu nebigu ku tilmaamaya yani waxaad noqon doontaan wakti laydin kala boobo oo dabeetana markay yidhaahdeen ma yaraan baa sidaana loogu gelayaana uu nebigu ku tilmaamay ma yaridina waxaad tihiin gufaa'un ka gufaa'i say daad xoorta oo kale ayaati yani waxa aan wasni iyo qiimatoona ku lahayn bini aadamka agtiisa ayaatiin baa lagu tilmaamay asbaabtana wuu sheegay nebigu alayh salaatu wasalaam daawadana waa sheegay ugu horrayn waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii hore u dhacay inay mar dambana dhici karaan nusuus baana qur-aan alla ku sugaya subxaana wa tacaala kadalika yadrib allahu alxaqa walbail faama zabad fayadhabu jufaa waama maa yanfacu nnaasu fayamkutu fi lard kadalika yadrib allahu lamhaal ama alla subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya alam tara kayfa daraba allahu matala kalimatan ayiba kashajaratin ayiba asluha abit islaamku marna ma tirtirmayo ilaa iyo ay gaadho qiyaamu saaca markii loogu talagalay mooyaane ummadda tan qaacidaa jirta odhanaysa tamrod walaa tamuut way bukootaa fitraad ay xanuunsanaysaa way soo martaa laakiin ma dhimato ummad dhimato maaha maadaama aynu qadaayaadkan tilmaamayno waxaan jeclay inaan aada u soo koobo oo aanan idinku badin hadalka waxaan leenahay wadciga waa kama warramayo oo tviyada iyo jaraaidkiiyo waxaad dhegaysataan baa idinku filan yani maskaxdiinuba waa brogramid already siduu eg yahay waa ogtihiin waxaan isku dayayaa weliba inaan idinku daro taqriiraadka sunnada iyo kitaabku ay tilmaamayaan ee qadaayaadkan dadka badiya isi kusii ridi karaa gaal wuu xoog badan yahay maanta o waanu dagaal cad baanu ku jiraa laba waxaana ilaahay tilmaamay inaanu mawqifkiisa isagu iska bedelaynin ma yawad ladiina kafaruu min ahli kitaabi wala mushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum mawqifka rasmigii wuxuu yahay adigoo daciifa isagoo xoog badan iyo isagoo aan weliba kuu naxaynin rabinna inaad wax hesho oo ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay khayrana heshaanba ma rabaan wd kaiir min ahli kitaabi low yaradunakum min bacdi imaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim walan tarda canka lyahuuda wala nasaara xata tattabica milatahum wada طaa'ifat min ahli kitaabi low yudiluunakum o waa mawqif rasmiya mawqifkaasi ma dadkii horunbuu ku wajahnaa maya waa mawqif mustamiro isbedelayn walaa yazaaluuna yuqatiluunakum xataa yurdukum can diinikum in istaطaacuu ilahay wuxuu leeyahy kama zuulayaan ma joojinayaan inay idinla diriraan ilaa inay diinta idinkaga saaraan mooyaane taasina waa macraka joogto aan isbedel lahayn wada ladiina kafaruu law takfuluuna can aslixatikum waamticatikum fayamiiluuna calaykum maylata waaxida inay ku cidhibtiraan waa go-aan ilaahay baa wuxuu leeyahy waxay rabaan inaa hubkiina yara hilmaamtaan iyo alaabtiina iyo dantiina inaa ka yaro jeesataan dabeetana ay knockout idinku sameeyaan darba qaadiya ay idinka dhameeyaan ilaahay baa wuxuu leeya wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dima hadday idinka xoog bataanna marnaba idin nixi maayaan ballan iyo cahdi iyo waxba idin ilaalin maayaan taariikhdan dhawayd ee aa wada noolaydeen baana ka wada arkaysaan masaa'ilkaasi waxaan leenahay maca kulli dalik waxaasoo dhan oo jira mustaqbal aada u weyn baa u soo socda muslimiinta waana wakti kale guura soconaya xaggee ayaynu u tiirinaynaa qadiyadatan waxaan leenahay wixii mar dhacay taariikhdu mar labaad inay dhacaan horta wax adag maaha wixii mar dhacay inay mar labaad dhacaan wax adag maaha sidaa awgeed ummaddan wixii markii hore soo saaray o waxay leenahay alhidaaya oo ah alkitaab wasunna waa maxfuudo way yaalin ilaahay baa u ballan qaaday inuu kuwa u ilaalinayo umamkii hore waxay u tirtirmeen baynu leenahay waxaan maxfuud u noqonin wixii ay u noqonayeen iyo marjacay ku laabmayeen dadkan muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u dhowray marjicii ay ku noqonayeen maadaama marjicu uu dhowran yahay waxaan leenahay aad bay u fududdahay inay mar labaad soo noqdaan ummadda islaamiga ah waxaan leenahay waxyaabaha tilmaamaya inay soo noqonayaan waxaa ka mid ah waxaa lagu tilmaamayaa islaamku isagoo wadcigan ku nool oo aan cidi dabada ka wadin oo cid u dirirsanoo badani aanay jirin ayaa haddana waxaa la leeyahay iyadoo dunidu diima ay isu hayso waa diinta ugu faaf badan leh maanta waa diinta ugu faaf badan leh maraykanka arkaysaan waxay ku tilmaamaan expertskoodu sanad kasta labaatan iyo shan kun baa islaama dabeetana waxaa la isku haystaaba muslimiinta iyo iyagu musalaxa loo bixinayo iyona converts bay yidhaahdaan qolada muslimiintuna reverse bay yidhaahdaan iyagu waxay yidhahdaan intaasaa diintooda bedesho islaam qaata muslimiintana waxay dhahan intaasaa islaamnimada usoo noqotay ila dadku islaamnimu ku dhashay markii horey lunsanay waa lasoo celiyay un mujarad waa diin soconaysa waxyaabaa tilmaamaya inaanay mujtamackani ama islaamkani marna dhimanayni waxaa kamid ah aطaa'ifa almansuura koox buu nebigu sheegay mar kasta joogaysa ummadda muslimiinta qudwa u ahaanaysa oo uu leeyahay ilaa qiyaami saaca suuli maayaan koox xaqa ku sugan mar haddii lahayo koox xaqa ku sugan waa tusaale xayiyo lahayo waxyaabaa tilmaamaya inay ummadani soo noqonaysa waxaa kamid a bacd alxarakaat alislaamiya fufkan dambe islaamka soo galay iyo noloshan dambe oo macnaheedu yahay waxaa batay noolayntii sunnada waxaa batay wadciga kan geeridii bidcada kullamaa bidcada geerideedu ay sii badato sunnada noolaynteedu ay soo badatana waa kullamaa mustaqbalkani uu soo socdo soo dhawaanayo cagsiguna waa sida kalew daad aragto dadka muslimiinta oo kitaab iyo sunno dib ugu noqonaya dadka muslimiinta oo bidca iskaga tegaya dadka muslimiinta oo caqiidadooda ay soo saafigaroobayso dadka muslimiinta oo cibaadadooda ay soo saxmayso dadka muslimiinta oo inta ay u noqdaan kitaab iyo sunna ay ka badan tahay intay markii hore u noqonayeen dadka muslimiinta oo noocan usoo socda macnaheedu waxa weeyaan mustaqbal aada u fiican baa soo socda kullama ay badata bay leenahay tacriyat ljaahiliya dadka muslimiinta inuu gaalka fahmayo wuxuu yihi shalay dad badan baa maraykanka u riyaaqsanaa maanta waxaad moodaa caalamulislaami in badan oo ka midi inay xaqiiqadiisa soo arkayaan inkastoo weli ay nool yihiin qaar leh afghanistan iyo maraykan mid loo heliyaba la garan maayo iyana way joogaan laakiin waxaan leenahay waxaa badan kooxda taageersan ee mar kasta arkaysa alwalaa walbara gaal iyo muslim ilaahay baa qur-aan ku sheegay cidda la raacayo ma aha masale muranba gasha waa mas'alo diin iyo diin la-aan udhaxaysa idan waxay leenahay mar kasta uu qaawismo gaalnimadu ay qaawisanto waa mar kastoo dadku uu islaamnimadiisa sidii u fahmaya ay soo dheeraysay waxaan leenahay waxyaabaa tilmaamaya mustaqbal fiican inuu soo socdo waxaa ka mid ah kullamaa ibtilaa-aadku bataan waayo ummad aan la itixaamini meel ma gaadho walidalik baa ilaahi subxaana watacaala nebi ibraahim markuu imaamka ka dhigayay waxaa ilahay leey waid ibtala ibraahiima rabu bkalimaati faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama waa la imtixaamay imtixaan markuu kasoo gudbay kadib ayaa ilahay yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama ummadda imaam baa kaaga dhigaya waa kuwii weydiinayay imaam shaafici raximah llah ayaa waxay yidhahdeen dadka in la imtixaamo iyobay yidhaahdeen oo la ibtileeyo iyo inaan iyadoon la ibtilaynin un ay guusha helaan iyo ma fiican bay ku yidhaahdeen dee maba jirta buu yidhi cid aan la imtixaamin wax ma hesho yani tan kale ay sheegaysaa iyadu meesha mataalla buu tilmaamay idan kullamaa ibtilaaadku ay soo bataan ibtilaaadku muslimiinta waxay u geysteen ma jiro waa jiraa muslim badan oo dhimanaya waa jiraa muslim badan oo dhibi soo gaadhaysa laakiin maca dalik waxa ka badan inta baraarugaysa waxa ka badan inta xaqa usoo noqonaysa waxa ka badan inta gaalada wejigeedii rasmiga ahaa arkaya iyo gaalnimaday ku sugantahay cad arkaysa idan ibtilaaadku waxaan leenahay waa sima tilmaamaysa inay guushu soo dhowday ama muslimiintu ay hore u socdaan waxaan leenahay waxaa muuqda kullamaa ibtilaaadku ay yimaadaanna ahlu safwa ayaa kobca ama safwat lumma qiyaadaadka iyo ummadda dadka hogaamiya waxay kasoo dhexbaxaan mushkilaadka dhereg laguma soo baxo uma dheregtoo seexata bale dheregta waxaa ka yimaada inta badani waa maxay waxaa ka yimaada lumitaanka ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo mar kastoo ay ummaddu lumayso amarna mutra fiiha baa la yidhi fafasaquu fiiha ahlu trafku markay soo tiro bataan waa marka maxay fafasaquu fiiha baa xigta laakiin almushkilaat baa ragga soo saara dhibtaa soo saarta dadka wax dhaliya walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya dadka waxa u imtixaan badan buu yidhi alambiya ashad nnaasi balaan wuxuu nebigu ku tilmaamaynayin alambiya uma lamsalu falamsal siday alle usii kala dhow yihiin ayuu kala imtixaan badan yihin idan imtixaanaadku mar kastoo ay soo tiro bataan waxay tilmaamaysaa dadkii safwad ahaa inay soo kobcayaan amase ay soo tiro badanayaan waxaan leenahay waxyaabaa badan ee tilmaamaya soo noqoshada dadka muslimiinta waxaa kamid ah annumuw demograhi badashada ay badanayaan tirada dadka muslimiinta ah qadiyada tan anigu waxaan ku tilmaamaya inay tahay waxyaabaha sheegaya inuu muslimku soo noqonayo waayo muslimiintu dunida waxay ka mid yihiin dadka ugu tirada badan le maanta xagga kobaca marka laga eego walidalik masalan taqriirkan haddaa soo tilmaamo waxaa lagu tilmaamaa muslimiintu inay marayeen kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii in ka badan hal bilyan afar boqol laba iyo siddeetan milyan yani almost in ku dhadhow one point five billion waa ninety sixkii kobacoodana wuxuu ahaa baa la leeyay boqolkiiba six point one yani lix dhibic boqolkiiba bay kobacayeen taa macnaheedu waxa weeyaan taqriirkan goor horaa la qoray dabeetana waxay leeyihin labada kun muslimiintu waa inay maraysaa markaa weeyaan hal bilyan iyo sagaal boqol oo milyan labadii kun iyo ko haddaynu joogno macnaheedu waxa weyaan inay laba bilyan ka tallaabeen tirooyinkan xaggaan ka keenayna waxaan ka soo qaadanaynaa c i a world world facts book waxay idhahdaan c i a ga maraykan buugga ay soo saaraana la idhahdo xaqaa'iqda caalamka muslim maaha yani meeshaynu u celinayna idan waxay ku tilmaamayaan laba bilyan inay waktiyada tan marayaan taa macnaheed waxa weyaan awal waxay ahaayeen afartii qofe dunida kor marayaba midbaa muslim ahaa hadda waxay kusii dhawaanayaan saddexdii qofe kaste dunida kor marayaba inuu midi noqdo muslim bay kusii dhawaanayaan laakiin annumuwu demograhi wuxuu sheegayaa ummad kasta oo dhalinyaradu kusoo badantay waa ummad mustaqbal leh yurub markay ka warramayaan waxay leeyihiin cagsigay u socotaa waxaa laga cabsi qabaaba in labaatan sano kadib benshaniisku inuu ka bato shaqaalaha dadka da'da waaweyne markaa inuu ka bato dadka shaqaynaya waail wadamada kawaaribtu xataa ka dhacday algeriyada wax waliba ka dhaceen waxaa lagu tilmaamayaa dadka dhalinyaradii inuu boqol kiiba toddobaatan gaadhayo yani boqol kiiba toddobaatan bay dhahaen soddon jir buu ka yaryahay waddan gebigiisaba dad ku nool idan waa wadan mustaqballe maadaama uu shabaab u badan yahay iyagu nimanka reer galbeed tirada muslimka in la yareeyo oo dhaqan kastoo lagu yarayn karo lagu yareeyay ku talagaleen walidalik baa wadaadkoodii fikraddan la yidhaahdo taxdiidu nasalka iyo dadka tiradooda in la yareeyo waxaa bilaabay wadaad cristana oo thomas maltus la yidhaahdo maaha fikrad science yahane iyo waxaa ka timi wadaad caadiyo cristana bilaabay oo rumaysnaa inaan la guursanin oo wuxuu caqiidadiisa waxaa ka mid ah inuu rumaysnaa kawaarista dunida ka dhacda beledu markay dhacdaba odhan jira waa naxariis ilaahay marka la yidhaha waayo wuxuu leeyahy dadkii baa la yaraynaya waayo marka la yidhaha wuxuu leeyahay arsaaqda dunida taalla dadka kuma filla marka hadday sii bataan way ma gaadhayso markaa dadku marka balaaya ku dhacdaba ilahay baa unaxariistay buu leeyahy ta dambe inay noolaato waa wadaad la yidhahdo thomas malto soo hore oo qarnigii toddobiyo tobnaad noolaa oo marayka reer galbeeda afkaartiisa waxaa ka mid ahayd inaan la guursan dabeetana wuxuu lahaa guur la-aantu waa qadiyad xoojinaysa in dadku ay tiradoodu yaraato aragti abuu rumaysnaa markaa dadka tiradiisiiyo inay kala badanayaan wax allaaliya waxa ka warama bini aadamka in tiradiisa la yareeyo maanta synis lagu sheego dham odaygaasa ka sheekha odaygaa kristanka ee wadaadka ahaa ayaa u sheekha wax allaaliya waxaa cid wax qortoo dham isagaa u marjacaay u noqdaan laakiin iyaga aragtidooda waa qadiyad ay baqa ku hayso maxay baqa ugu hayaan marka la eego qarniga kan bilowgiisii waxay idhahdaan masaaridu waxay ahayd shan milyan isla markaa ingiriiskuna wuxu ahaa baa la yidhi conton milyan waxay leeyihin marka la gaadho laba kun iyo shan iyo toban taarikhdu markay maraysa bay idhaahdeen afar iyo toban sano kadib meelaha masaarida waxaa la filayaa bay dhahay inay boqol milyan noqoto ingiriiskuna weli kontonkii buu joogayaa qola shan milyan bay ka timi oo waxay maraysaa maxay boqol milyan ingiriisna konton milyan buu ka yimi oo weli lixdan buu gaadhi lahayay mana gaadhaya bay leeyihin halkaasuu joogaya kontonkii sanadoodee ugu dambeeyey germany iyo faransiisku midna ma badanin geeridaa ka badan dhalashada ta macnaheed waxa weeyaan laba qof oo kastoo isguursadaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan ee ka yar bay dhalaan inta dhimata waxay ka badantahay inta kale idan ninkii caddaa wuu yaraanaya maadaama uu yaraanayo dadka kalesna waa inuu yareeya hadii lagaa tiro bato soomaalida maxay isku gubaysan jirtay anaa laandheeraa marka soomaalida ka maqasho macnaheedu muxuu ahaa waa nin kaa ilmaadeer badan bu haddaa finis kaa tiro badan yahay mar hadduu kaa tiro badan yahay wuu ku muquunin karaya dunida waa caadi waa qaacido rasmiya ninka kaa xoog badan wuu ku muquunin karaya walidalik waxay arkayaan inay qadiyadani khatar tahay saa daraaddeed waa in la joojiyaa waxyaabaha dhasha joojinayo o dhan dunida waa in lagu faafiya condom kiniin daawo ilmagaleen la jaro rag la dhufaano waxoo dhan baa la isticmaalaa ilaa hadda laleeyahy iminka dawadii ragga dhufaankaa timi awal dumarka quray ahayd waxoo dhan marka la isku wada daro macnaheedu waxa weeyaan in la yareeyo dadka kale waa in iyaga agtooda dantaa qasabtay mooyaane ay rabaan inay bataan ay rabaan inay bataan taana dee waxba ha ka warwarina dadku markuu bato inay arsaaqda yaraanayso taa iyada ha ku talageli waayo nas qur-aanaad adigu haysataa ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamay dunida markuu dhisayay waqadara fiiha aqwaataha baa ilahay yidhi isagaa jaangooyey wixii la cunayay ina ilaahay uu ku jaangooyey tusaale maxaa idinkaga filan kobaca bini aadamka bay idhaahdeen iyo futuuxaadka cilmiga ilaahay u furaa inta badan way wada socdaan wax soo saarka bini aadamku inuu dhabalgaroobo iyo tiradiisana ilahay uu isku xidha waxaa laga yaabaa hal hegtar oo dhulah waagii hore toban qof ku noolay maantana waxaa laga yaabaa hargeysa oo dhamme in lagu noolaysiin karo yani technologigii baa horu maray hectarku waa hectarkii dhulku ma weynaanin laakiin qaabka product looga soo saaray ama wax looga soo saaraya ilahay futuux cilmiya bini aadamka siiyey oo waxa kan idan waa wada socdaan waxaan ilaahay baa wada socodsiiyey waxaa si fiican u sharxay ugu noqo mawduudi taxdiidu nasl kitaabkiisa la yidhaahdo raximah llah qaacidadaa yani si fiican buu ugu sharxay waxaan leenahay iyagu aragtidan bay rabaan inay naga dhaadhiciyaan oo ah masalan waxay yidhaahdaan wakti dhow ama laba boqol iyo laba kun iyo soddon markay taarikhdu marayso waxaa la filayaa bay leeyihiin carabi inay boqol milyan gaadho afar boqol oo milyan inay gaadho yuhuuddana waxaa la rajaynaya bay leeyihin shan iyo toban milyan xaato afar boqol oo milyan bay qola noqonaysaa qolana shan iyo toban milyan bay noqonaysaa idan waxaan leenahay waa qadiya waadixa demografiga inkastoo muslim maanta la laynayo oo dhul aada u tiro badan le lagu laynayo haddana waxaan ku tilmaamaynaa inay weli rajo aada u badan ay ka muuqato oo ay tilmaamayso mustaqbal fiican inuu soo socdo mujtamaca muslimka ama wadda muslimiinta waxaan kaloo lena waxaa sheegaya mustaqbal weyn inay leeyihin mawqac istraatiijiga ay ku nool yihin ilahay wuxuu dejiyey dhulka xuduntiisii ma ogtiin inay maki tahay dunida yaabisada ah dhulka engegan ee lagu nool yahay santarkeeda maka ah yani marka la yimaado dunidoo dhan oo badiyo beriba la isku daro meel kala ah laakiin marka ay noqoto inta yaabisada inta engegan ee bini aadamku ku nooliyey maka u santara caalamulislaami wuxuu ku yaallaa bay dhaha xudunta bini aadamka wuxuu ku yaallaa dunida mawaaqicda ugu istraatiijisan aan ciidana ka maarmi karin ummad mustaqbal bini aadam hogaaminaysa kama maaranta bay leeyihin mandiqada muslimku dego inay xukunto waxyaabaha tilmaamaya in muslimiintu mustaqbal fiican ay leeyihin waxaa kamida bay leeyihin energyga dunida yani dunida waxaay maanta isugu hanjamayse shidaal iyo waxa la sheego o dhami ilaahay intay iyagu fadhiyaan unbuu hoos dhiga energyga dunida o dhami inta hadhay bay leeyihin marka petroliumka iyo waxaan lagu xisaabtamo waa khaliijka iyo duwalka yarare muslimiinta ee raashinka ka soo go-ay waa inta iyagu fadhiya waxa taa kasii daran bay leeyihin enerjiyada ugu fiican maanta ee dunida la rajaynaya in la isticmaali doono waa cadceedda dunida inta ugu kulula iyagaa degan bay idhaahdaan oo haddii kan laga tallaabo bay leeyihin enerjiga kale loo tallaabaya waa cadceed waxay degan yihin bay dhaaheen dunida dhulka labiyo tobanka biloodba la beeri karo waxaa laynagu gumaystaa maxay hadda yurub baa cunno dunida siisa soo maaha saddex bilood baanay wax beerataa saddex bilood dad wax beertaa dunidao dhan raashima oo weliba ku gumaysta dad laba iyo tobanka bilood wax beeran karaana weli way gaajoonayaan dee way dad laayihiin may gaajoodeene waxaan leenahay dhulka ay degan yihiin wuxuu tilmaamayaa mustaqbalka dunida inay yihiin waxyaabaha sheegaya inay iyagu mustaqbal weyn dunida ku leeyihiin waxaa ka mid ah xabaaraadka dunida yaalla maanta bay leeyihiin waxaa kusoo socda iflaas ama way kacayaan oo say u kacayaan waxay ka kacayaan bay leeyihin wixii bini aadam dhisi lahaay oo dhan walidalik xadaarada reer galbeed masalan waxay leeyihin stilkii baa ku batay iyagoo hantida ugu badan leh waxaa ku batay idmaan iyo addiction iyo wixii khadaraadkii la cabayay waxaa ku batay khawaa ruuxigii dadkii iyo diinla-aaniintay ku dhacday waxay doonaan baa caabuda waxa ku batay baa la idhahaa dadka oo waalidi ku badatay waxa ku batay baa la idhaahda oo la rajaynaya inuu kusoo socdo inhiyaar iqtisaadi dadmiis ma jecli inaan aqwaashooda o dhan soo naqliya lakin waxaan tilmaamayaa laba khad baa isdhinac socda ummad mustaqbal uu usoo socdo oo arkaysa hadday wax qabsanaysa inay mustaqbal haysato iyo ummad khad midoobi uu usoo socdo oo arkaysa inay qimadii hadda joogto laakiin xaggay usocotaa uu yahay hoobadku inuu yahay dhanka kale ujeedo yani waa laba khad oo midna xagga uu sucuud bilaabay midna uu bilaabayo daadag uu bilaabayo walidalik baa aqoon-yahankooda in badan oo kamidi waxay tilmaamayaan inay baaba'ayaan laakiin xaasidnimo ay qabaan qaar ka midi waxay rabaan inay yidhahdaan dunida tirtir bashaba thats why uu kii maraykan ee indha yarka ahaa jabaniiska ahaa muxuu qoray buggii uu bixiyey the end of history the end of history waa maxay waa gabagabadii taarikhda buu leeyahay muxuu gabagabada taarikhda u sheegaya waa maxay wuxuu leeyahy xadaaradii yurubaadkii u sarraysay bay gaadhay yurubaa soo baaba'aysa iyo maraykanka duniyii markaa ma jiraysa buu leeyahy dadku wuu wada dhimanaya wuxuu rabaa inuu yidhahdo hadda iyagu dumaan duniduna way baaba'aysaa marka waa in la yidhahdaa taarikhku way xidhmaysaa waxay leenahay taarikh xidhmayso bini aadam meesha kama muuqato ee waxaa ka muuqda inuu waaqicu isbedelayo waxaan leenahay waxaasoo dhami waa qadaayaadkii istraatiijiga ee iyagu daliishan jireen haddaynu dib ugu noqonno waxaan leenahay nusuus kitaabka iyo sunnaa ka mid oo cad baa jirta oo tilmaamaysa ummadda muslimiinta mustaqbal weyni inuu udambeeyo o waxaa ugu filan inaan in yar ka soo qaato calaamة األbاniي رaحimh الlah kitaabkiisa la idhaahdo aadii صi silsilaة اxaadiiثi صaxiixa waxa uu ku bilaabtay baabka koowaad ee silsiladiisa uu ku bilaabay yani kutubta culamada axaadiista iyo qorta had iyo goor inama acmaalu bniyat iyo axaadiis noocaasay ku bilaabin jireen sheekh اأlbani isagu kitaabkiisa silsilada la idhaahdo baabka koowaad wuxuu u bixiyay almustaqbal lslam dabeetna wuxuu ku bilowday an xadii oo mawduuca ka waramaya shan xadiid oo mawduucaasi ka warramaya xadiidka koowaad wuxuu tacqiib u yahay ama xadiidkaasi wuxuu sharax u yahay aayadda qur-aan ilahay leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin lxaq liyudhirahu cala diini kulli walaw kariha lmushrikuun waxay leenahay aayaddaasi oo laba jeer suuratu tawba iyo suuratu saf binafsihaa ku taalla suurat lfatxina iyadoo tacqiibku uu bedelaya ku taalla aan odhan karno ugu yaraan saddex jeer bay markaa qur-aan ku taalla ayuu nebigu akriyay calayhi salaatu wasalaam aayadda tan caaisha si u fahamtay dabeetna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa fahamkeedii u hagaajiyey nebigaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yadhab allayl wannahaaru xataa tucbad allata walcuza xadiidku saxiixu muslimku ku yaala iyo kayrkiiba habeen iyo maalintu dhammaan maayan in la laata iyo cuza dib loo caabudo caaisha markaa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan u malaynayey markii ilaahay soo dejiyey huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin lxaqi liyudirahu cala diini kulli walaw kariha lmushrikuun ana dalik taama inuu dhammaaday waan wakti damba hadhin dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu sayakunu min dalika ma shaaa allah sheekh ilalbaniya xadiidkan iyo axaadiis kale intuu sugaya wuxuu u daliishanaya waktigii aayadani ay sheegaysay buu leeya weli hore umay dhicin inkastoo ilaahay subxaana watacaala islaamka uu kor u qaaday oo wakti badan ay dunida kasoo telinanay soo martay bidaliili axaadiis luqraa buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale saxiixu muslim ku yaala waxa uu tilmaamayaa ina allaha zawa liya alard ilaahay baa dhulka oo dhan ii kulmiyey dabeetana waxaan arkay buu nebigu yidhi bari iyo galbeedkeedaba mulkiga ummadayduna wuxuu gaadhi doonaa buu nebigu yihi maa zuwiya lii minha intii lai faydiyey ee aan arkay ama intii lai kulmiyey ee aan arkay buu gaadhi doonaa xaqiiqana waxa inaanu weli wada gaadhin dunida oo dhan idan wakti dunidao dhan daclilaa daclu gaadhayaa soo socda waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale xadiidka saddexaad ee albani uu silsilada ku daliishanayo layablagana hada alamru ma balaga allayl wanahaar nebigaa wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam arrinkani wuxuu gaadhi doonaa inta ay habeen iyo maalinba gaadhaan yani dunidao dhan buu wada gaadhi doonaa walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabar ila adkhalahu allahu hada diin ilaahayna subxaana watacaala gurina kama tegayo mid miyi ku yaal iyo mid magaalo ku yaal iyo meel kastaba guri kastoo dunida ku taalla maray diinta gashaabay gaadhi doontaa bicizi casiiz aw bidulli daliil buu nabigu tilmaamaya alayh salaatu wasalaam cizan yuciz allahu bihi lislaam wadullan yudilu bihi lkufr isagoo ilaahay subxaana watacaala islaamka uu cizaynayo daraaddeed gaaladana la dulaynayo guri kasta way geli doontaa yani xaqiiqo jirtana waxaa maanta muuqata islaamku inuu dunida si hayru caadiya ugu fila ugu faafayo mashriq iyo maqribbana inuu ku faafayo kuwii haystayna inay dib usoo baraarugayaan caalamulislaami dhammaantii inuu dib usoo baraarugayo waxaa kaloo xadiidka afraad ee uu sheekhu daliishaday ka mid ah xadiidkii cabdillaahi bnu camar ibnu caas uu warinaya macruufka ahaa cabdillaahi bnu camar ibnu caas oo fadhiya ayaa xertiisii nin ka midi wuxuu weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awalan alqustantiniya aw rumiya laba magaalo teebaa la hor furanaya qustantiniya oo ah byzantiyiinta magaaladii looga talin jiray iyo rumya oo ah magaaladii looga talin jiray romansk ama aan idhaahno diin ahaan looga talin jiray labada magaalo midna waa caasimatuhum ruuxiya waa meesha vaticanku degana waa roomada talyaaniga maqashaa midna waa istanbul meeshan la yidhaahdo hadda ee turkiga caasimadda u ah labadan magaalo iyamaa la horfuranayaabay ku yidhaahdeen cabdillaahi bni camar ibni caas saxaabigaasi oo xer la fadhiya xertiisa ka tirsan dabeetna cabdillaahi wuxuu yidhi sanduuqaygii halay keeno sanduuq uu haystay ayuu yidhi halay keeno oo xilaq lahaa sanduuqii baa loo keeno sanduuqii buu furay dabeetna kitaab buu ka soo saaray wuxuu yidhi anigoo nabiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam aanu waxyiga qoraya su-aashii buu rabaa inuu ka jawaabo anigoo nebiga la fadhiyo waxyiga qoraya ayaa su-aashana iminka ay weydiiseen nebiga la weydiiyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi labada magaalo tee la hor furanaya dabeetana nebigu wuxuu yidhi madiinatu hiraqla tuftaxu awalan magaalada ninka la yidhaahdo hiraqal ama heraclas waa dawla byzantiya ninkii xukumi jiray dawladii romansk magaalada ninkaasi xukumo baa la horfuranaya yani qustantiniya buu nebigu ujeeday buu leeyahy waa la furtay iyada waa magaalada istanbul hadda la yidhaahdo idan roomana waa la furanaya yani mustaqbalka islaamku ma aha kama waramayo caalamulislaam quri inuu xoogoobi doono bal eh talyaanigaa la furan doonaa oo roomina waxay noqon doontaa meeluu islaamku ka taliyo waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka shanaad ee imaam ilalbani uu daliishanayo waa xadiidkii sheegayey takunu nubuwa fikum maa shaa allah an takun nebinimaa joogi doonta buu nebigu yidhi dabeetana ilaahay baa rafacaya dabeetana khilaafa calaa minhaaji nubuwa ayaa ku xigi doonta oo tii abibakar iyo cumar iyo ragga waaweyn ahaa dabeetana ilaahay baa kor yeelaya dabeetana waxaa ku xigi doonaa mulkan caada mulkan caada dabeetana ilaahay baa kor yeelaya markay muddo joogto dabeetana mulkan jabariya boqortooyo digtaytana baa ku xigi doonta ilaahay baa kor yeelaya dabeetana buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa soo noqon doonta khilaafa calaa minhaaji nubuwa khilaafo qaabkii nebiga dhaxashay oo mar kale ayaa soo laaban doonta kadib buu nebigu aamusay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan bacd alculamaa oo saaxib alfatxiya uu ka mid yihiin baa isku dayayaan inay ku tilmaamaan khilaafadan dambe calaa minhaaji nubuwa tii cumar binu cabdilcasiis inay ahayd laakiin sheekh alalbani wuu radinaya isagoo markaa riwaayaad kale iyo waxyaabo kale ku xoojinaya ayuu wuxuu leeya way soo socotaaye aad bay hariib u tahay buu leeya in lagu fasiro siday qolada hore ku fasirtay idan markaynu isu geyno adiladii u daliishaday wuxuu leeyahay tan lafteeduna xataa xadiidka siday u tafsiireen maaha buu leeyahay waxay sheegaysaa mustaqbal dambe inuu soo socdo kullu haadi axaadiis waxay tilmaamayaan baynu leenahay mustaqbal weyni inuu soo socdo dadka muslimiinta ah waxaa kaloo sheegaya baynu leenahay mustaqbalkaasi inuu soo socdo dee nusuusta qur-aanka ah ee ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamayo mulaqa wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu صaalixaat layastaklifanahum fi lard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi amnihim khawfa yacbudunanii la yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaika hum lfaasiquun ilahay baa wuxuu leeyahy waxaan u yaboohay dadka mu'miniinta ah ee camalka saalixaana sameeyey laba shartoo kuraa la tilmaamay labada shardi zaman iyo wakti ay ku xidhan yihiin ma jirto aliimaan iyo alcamal saalix in iimaan la helo iyo in camal suuban la helo labadaa shardi haddii la helo ilaahay baa wuxuu ballan qaaday ballanka allana waa dhab inuu dhulkan dhaxal siin doono kama istakhlafa aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyaba sidii u dhaxal siiyey idan saxaabadii waa la dhaxal siiyey sidii kuwa iyaga ka horreeyaba loo dhaxal siiyey hadday muslimiintu dariiqii maraanna waa la dhaxal siinaya sidii kuwa iyaga ka horreeyaba loo dhaxal siiyey ilaahay baa wuxuu leeya walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintooda waa la raalli uga noqdayna ilaahay baa makan siinaya oo mid ay la baqdaan ama la xishoodaan ma noqon doonto waxau alla leeyahy subxaana wa tacaala walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeed dad badan baa maanta faruhu gariirayaan oo le maraykan baa gantaala tuura gantaalayntu tuuraabay beed qarxin weyda ma maqasheen weli yani waxyaabaha gariibkaa dadku toodun baa laysoo akriya ta dadka kale laysuma akriyo waxa aada u gariiba waxa weeyaan rusia oo maraykan hubka taqliidigaa kaga horeysay ayaa afghanistan gashay dabeetana wax allaaliya wuxuu hubhayo o dhan wuu ku garaacay maalin maalmaa ka mida waxaa dhegaystay muxaadara uu jeedinayo nin maalin dhaweyd la wareysanayay xaqaani la yidhaahdo xaqaani nin wadaadoo sheekhabu iska aha oo xer leh xaqaani waa jaamacad ayaa loo nisbeeyey uu ka xeewnimadi kaga soo qalijabiyey dabeetana uu joogi jiro macallin uu ka ahaan jiray nin xertiisa wax isaga dhigta buu ahaa markii dagaalkii russianku uu dhacay ayuu arkay jihaadku inuu farducan yahay dabeetana wuu dagaalamay janan hore iyo askari hore toona muu ahaan jirin laakiin ninkaas abudabay buu muxaadarada ka gelayay wuxuu tilmaamay maalintaasi saddex boqol ninkii muqadamka u ahaabaa ka hadlaya markaa wuxuu ihi saddex boqol oo macraka buu galay isagoo hogaaminaya saddex boqol oo goobood buu fadhiistay laba boqol iyo sideed iyo sagaashan goor baa ilaahay u gargaaro u guulaystay buu yidhi qiyaas nin wadaadoo xerowa oo dagaal galay oo la galay ciidankii dunida ugu xoog badnaa oo markaa joogay oo saddex boqol oo macraka hor fadhiistay oo wuxuu sitaana waa kalashkof iyo waxaan dhaamin laba boqol iyo sideed iyo sagaashan jeer ilaahay uu gargaaray marar ka mida buu yidhi anigoo taambuug yar hoos fadhiyo madfacu igu dhacay buu yidhi taambuugaygiiyo waxaygiiyo anigaba kor buu noo tuuray xabad beedaan haystay igamay jabin buu yidhi dhulku markuu soo wada dhacnay iyadoo sideedii ah yani waa madfac baa ku dhacay beed midh baan haystay buu yidhi midhkiina laygama jabin yani madfacu markaa alla ku dilayunbuu dhintaa qofka bini aadamki madfac baa weyn iyo mid baa yartoona laguma dhinto idan ilaahay baa wuxuu leeya walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna baqa dabadeed baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala amni iyo nabad buu ugu bedelaya baqa dabadeed yani dadku wuxuu baqaa qofku markay halkani marhantahy markay qalbigu maran yahay ayaa baqa isugu yimaada maraykan oo dhami ciidan dhuleed buu geyn laayay waayo geeridaan la rabin de su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan waxaanu rabin inuu dhinto kana wuxuu rabaa inuu dhinto ixdalxusnayeyn buu rumaysan yahi wuxuu rumaysanya isagu inaanu marnaba khasaarin ama janna aakhiruu tegi ama gaal jabay buu arkay labada goorbana wuu farxaya marna wax kama lumin idan ilaahay baa ballan qaaday layubadilanahum min bacdi khawfihim amna shardi quday u baahantahy yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a baa ilahay yidhi waxaa loo baahan yahay ba ilahay ilaahi subxana wa tacala in aniga keligay caabudaan cidna inaanay igu lamaanaynin keligay inay aniga ay caabudaan cidna aanay aniga igu lamaanayn baa ilahay ilaahi subxaana wa tacaala waman kafara bacda dalika faulaika hum lfaasiquun waxaan leenahay nusuus lkitaabi wasunna waxay sugayaan mustaqbal fiican inuu ummadda muslimiinta usoo socdo laakiin waxaan leenahay mutafaa'il baanay marka kulli lkhuduud ama daraasaadka iyagu sameeyaan ha ahaato ama kitaabka iyo sunna wixii alla noogu tilmaamay ha ahaato wixii mustaqbal loo daliishan jiro o dhami waxay tilmaamayaan baan leenahay ummaddan inay mustaqbalta mustaqbal inay leedahay hadduu kitaab iyo sunno yahay oo isagu xaqiiqaha wuxuu ka warramayo kuwo horuu ka warramay xaqiiqay ahaaye yani intaasoo shay buu qur-aanka iyo sunnadu hore uga soo warrantay in khawaariji soo baxaysaa laga warramay in waxaan la arki doonaa laga warramay wax badan baa laga warramay qur-aanku wuxuu ka warramay xataa yani masaa'ilka aadka u basiidka aad dareemi karto gaalaa joogtay nebiga la noolay qaar ka mida baa qur-aanku yidhi iyagu naartay gelayaan qaarna waxba lama odhan kuwan waxba la odhan way islaameen kuwii laakiin ilahay yidhi naartay gelayaan dee naartii ubay galeen tabad yada abilahabin waa maxay waa nubua abilahaba nool baa ilahay yidhi tabad yada abilahabin naar baad adigu gelaysaa baa la yidhi wuu odhan kari waayo inuu yidhaha laa ilaha illa maxamed rasuulullah iyo saxaabada dhinaca ka raaco qur-aankuba uu buri lahaa hadduu abilahabin taa sameeyo soo may ahaateen ila waxa la yidhi tabad yada abilahabin oo naar baad adigu gelaysaa baa la yidhi waa inay xaqiiqa noqotaa inuu naar galayo sida alla u sheega waa ina u dhacdaa abu sufyaan oo koob iyo labaatan sanadood nebi maxamed la dagaalamayana uu iska islaama koob iyo labaatan sanadood buu ciidan hogaaminayay oo nebi maxamed la dagaalamayay laakiin ilaahay labadii u dambeeyunbuu haleeshiyey labadii sane u dambeeyunbuu iska islaamay dabeetana uu noqday mujaahid ilahay dartii u dirira idan waxaan leenahay qur-aanku intaasoo nubu'a buu ka warramay oo hore sunnaduna ay ka warrantay waa yaqiin qofka muslimkaan marnaba shaki kaga jirin idan mar haddii lahayo qur-aan sheegaya inay muslimiintu soo noqon karaan mar haddii lahayo axaadiis sheegaysa inay soo noqon karaan wax loo niyad jabaa meesha ma yaalin laakiin mid qurun baa taalla tafaa'ulka inuu la socdo maca alcamali watakhiid waayo ilaahay baa wuxuu leeya xasiba annaasu an yutraku an yaquula aamana wahum laa yuftanuun dadkuma waxay u malaynayaan ba ilaha yidhi subxaana wa tacaala in lagaga tegayo inay aamanaa qura yidhaahdaan iyadoo aan la itixaamin iyadoo aan la kala shiilin iyadaan la kala ogaanin ka run sheegaya iyo ka been sheegaya iyadaan la kala ogaanin mujtamaca kan iyo waxay qiimaynayaan iyagaan la kala ogaanin kuwa munaafiqiinta iyo kuwaan munaafiqiinta ahayn iyagoo aanay safwadii la rabay soo bixin waxaan leenahay waa laabud meeshu ammaani maaha laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli lkitaab baa ilaha yidhi waa camal iimaan iyo camal saalixa weeyaan waa caqiida qalbi degta iyo camal saalixa waxay leenahay siraaca kani wuu socon doonaa muddaanu socon doonaa gaal iyagu way ku tala jirtaa inay siraaca kan ku guulaystaan way u xidhxidhan yihin iyagoo in badan oo kamid ay ogyihiin haddana inay khaasiriin iyo aanana guulaysan karin laakiin qaacidaa jirta ah haddaad guulaysan kari weydo intaad dib u dhigi karto dib u dhig ila waa guuldaradaadi une ninama raba guuldaradiisu inay soo dadegto marka intuu dib u dhigi karo waa inuu dib u dhiga idan ama gandaal weyn ha tuuro afghanistan maanta waa lagu duulay iyadaan wax evidence dunida olin cid caddaynaysa wax dembiyo ay gashay ma jirto cid caddaynaysa taarikh dhaadheera ee maraykan cid dumisay ma jirto oo dunida loo soo bandhiga maca dalik waa lagu duulay yaa duulay laakiin ninkii duulay xilfi uu baahday keligii wuu baqa tol buu u baahday weliba tolku u baahday dunida oo dhan ay anigay raaca buu yidhi dunidoo dham iyay isu raacaysaa niman faramaran cid faramaran baa laleeyahy dunidoo dham a isu raacdo laakiin dunidoo dham haddana way yaro baqaysaa waxa laleeyahy cirkaa laga tumo dhulka yaan la tegina cirkaa laga tumo ma mushkila afghanistan in cirka laga tumo mushkilad badan maaha muslimiin badan inay geeriyooto waa la arki doonaa laakiin waxay leenahay islaamku uu guulaysanaya muslimkuna uu guulaysanaya waa caqiida kitaabka iyo sunnadaynu aaminsanay ku taalla waa qadiyad istaraatiijiyaadka caalamiga dadka daraaseeyo meelaha lagu daraaseeyo o dham ay caddaynayaan kobaca muslimka iyo say caqiidadooda dib ugu soo noqonayaan iyo say dhalinyaro u yihiin inay wada tilmaamayso inay mustaqbal aada u weyn leeyihin iyagu waxay arkeen inaan muslimiinta laga hortegi karin ilaa iyo usuuliyadooda in lasoo dooyo mayno usuuliyadooda iyaga albaabada waa loo furay cidi kama hadasho bal ilaa madaxweynenimo isu sharaxaan jerry fall ninkaan la yidhaha jerry fall welkaa sheegaya xataa presidency buu isu sharxay xisbi ljamhuuriga nimanka ugu waaweyn buu kamid ahaa ilaa iyo xad madaxweynuu isu soo sharxay waa ninkaasi le israael in la gargaara waa maslaxadana oo ilaahay baa yani waadhiisa waxaa kamida wuxuu leeyahy israael oo la gargaari waaya macnaheedu waxa weeyaan ilahay kitaabkiisa oo laga hor yimi buu leeyahy saasuu ku wacdiyaa maraykan oo lagu dhagaystaa laakiin waxaan leenahay maca israa'iilkooda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi israail waa la yuhuud baa dagaalamaysaan iyo muslimiin baa la yidhi xaggee lagu dagaalamaya nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa waadiga urdun in lagu dagaalami doono weliba nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa bari iyo galbeed in la kala fadhihi doono qolana bariga inay joogi doonto qolana ay galbeed fadhihi doonto inta halkaa isku dishaan baa nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam yuhuud la jebin doonaa marka la jebiyaaba weliba dhirtu iyo dhagaxa iyo cid waliba ka warrami doontaa geed mooyaane geedka shajaratu qarqadka la yidhahda mooyaane inta kale oo dham ay sheegi doonaan idan tanna waa bushaaro labaad oo nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna wuxuu sheegay wacdul aakhira markuu iman doono marka labaad la baabi'inayo reer banu israa'iil in ilaahay isu soo ururin doono ji'naa bikum lafiifa baa ilahay leeyahy marka hore waxa la yidhi waqatacnaahum umama kooxaha alla ka dhigay israa'iil meel kasta way joogaan dunida alla ku kala daray umam bay noqdeen laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacdul aakhira markuu imanayo maxaa la yidhi ji'naa bikum lafiifa waana ilaahay ballan qaaday wain cudtum cudnaa horaa loo yidhi nusuusta sunnaduna way sheegaysaa iyana inay jabi doonaan baqa kama qabno israa'iilla inay jabi doonto iyadan waxba halkan in badan ka dallaabin maraykan inuu jabi doono waa xaqiiqo jirta waayo raashaa jabay oo ka xoog badnaa cidi taariikhda bini aadamka maysi oo darasin raashiya toban sano ku baabi'i doonta maraykan oo maanta dhexdiisa waxa ka jira yacni waa board dadka maraykan indhaha lagaga saydhayo bahalku duulku afghanistan ku duulku waayo maraykan baa la isku rakibi kari lahay wa xaqiiqo jirta inta kooxood ee iyo maleeshiyaad iyo terrorist ka jira maraykan baa ka tiro badan baan odhan karaa caalamka oo dhan inta ka jirta laakiin waxaan leenahay waxaan oo dhami waxay sheegayaan mustaqbal inuu soo socdo de waxaynu idhi taarikhdu ma la daraasaya taarikhda waxaa dib ugu noqotaana ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiica yastadcifu taa'ifatan minhum yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaahum ilahay fircoon buu ka warramo waxa la yidhi dunidu ku qooqo uu kibri kibirka fircoon markii alla sheegay waxa la yidhi sababtuna waxay ahayd yastadcifu aa'ifa dadka wuxuu ka dhigay shiica baa la yidhi kooxo muslimku hadduu muslim noqon lahaa dee ma jabeen laakiin waxay kala noqdeen soomaali iyo somaliland iyo maxay yeman iyo sacuudi iyo masaari iyo turki iyo afghanistan iyo bakistan baa laga dhigay kooxaa laga dhigay waa falsafadii fircoon divide and rule ingiriiska ma iman waa ancient philosopherski waxay rumaysnaayeen waa wuxuu rumaysnaa fircoone dadka xukumayay waa divide and rule nin kasta oo raba inuu dadka dulmiyaana halka uu ka bilaaba waxa weeyaan shacabka inaad qaybiso waayo shacabku hadduu iswada jiro dee ma dulmiyi kartid oo uu ku tuuraya haddaad aragto dictator meel fadhiya haddana dulmi wada wuxuunbuu suurtageliyey dadkan unbaan isku xidhnayn hadday dadku mid yihiin daalimba ma xukumi karo walidalik ba ilahay wuxuu ku tilmaamaya fircoon jacala aha ummadiiba wuxuu ka dhigay maxay shiic kooxo kooxa markii laga dhigayna muxuu sameeyey yastadcifu taa'ifatan minhum baa la yidhi koox buu la baxay markaa maalinba reer baa la tumaade ilaa dad wada tunta adna lagu tumayaay yastadcifu taa'ifatan minhum baa ilahay yidhi koox ka mida buu gumaystay laakiin maxaa uu ku gebagabeeyey gumaysigaa wuxuu gaadhsiiyey baa ilahay yidhi xad uu maxay sameeyey yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaahum bay u gaadh waxay u ahaatay inuu qabiilku xukumo inaanay ragna dhalin ee ragga la laayo dumarkana in la daayo ay shaqaalo noqdaan waa reer banu israa'iil ilaahay baa wuxuu yihi subxaana wa tacala inahu kaana min almufsidiin fircoon wuxuu ka mid ahaa kuwa fasaadka sameeya baa ilahay yidhi laakiin haddana aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu leeyahy wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum aima wanajcalahum alwaarisiin wanumakina lahum fi lard ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى أنه وحان دوني إن أنكو قلد يستبع إلهي ده كوي لكم على الذين استضعفوا في الأرض kuwii dhulka lagu gumaystay baan rabaaba ilahay ilahi subxaana wa tacala aan ku galladaysto maxaa ilahay ku galladaystay ilahay wuxuu yihi waxaan doonayaa inaan ka dhigo aima kuwa wax xukuma ee a'immada ah hadda waa kooxda la gumaysanayo ayaa ilahay yidhi waxaan doonay inaan ka dhigo a'ima waxaan kaloo doonay inaan ka dhiga baa ilahay yidhi wanajcaluhum alwaarisiin kuwa dhulka dhaxla iyagu waxaan rabay baa ilahay leeya wanumakina lahum fi lard meel cidlaa inta la geeyo uun halkaa madax ka noqon maayaane dhulkaa la makansiinayaa baa ilahay yidhi iyagaa saytaraynaya fircoonkan iyo kooxdana waa la jebinaya waxaa kaloo ilaahay aayaadka ku sii leeyay wanuriya fircauna wahamana wajunuudahuma minhu ma kanuu yaxdaruun waxaan kaloo doonayay baa ilahay yidhi inaan tusiyo fircoon iyo hamaan iyo ciidamadoodaba markii la dulaynayo markii hore kibirka iyagunba alla sheegay laakiin markii la jebinayo maca ciidanka alla sheegay labadoodi iyo ciidankoodaba baa ilahay yidhi subxaana watacaala isku hadlaynayaan kooxdaana waxaan rabaa inaan tusiyo waxay iyagu ka feejignaayeen iyagu meesha yaan laydinka qaadin bay ka feejignaayeen kaana ilaahay wuxuu leeya waxaan doonaya inaan tusiyo idan waxaan leenahay dhacdo taariikheed oo hore qur-aanku uu sugan ilaahay baana tilmaamay waa inay dhacdo innagana intaynu noolayna ilaahay baabayna tusay waxaa soo gaadheen ciidan la yidhaahdo red amiga oo la yidhahdo weligiiba dagaal kuma jabin russia weligeed dagaal kumay jabin ba la yidhi afghanistan ka orowday red ami meeluu galo u kasoo noqday ma jirto laakiin ilaahay baa wuxuu ina tuseeyey niman qoryihii nineteen fortyadii dagaalka lagu galay xabadkeliyaala lagu jebiyey iyo nooc ka mida un dadka badh ka midii kuwaasay siteen midh midh la geliyo aan xataa lixlihii soomaalidana aynay lixdu geli jirtay idan kuwaa kuwii sitaa ilaahay afqar bilaad illah meel aad dad u gaajaysani joogaan waayo iimaanku goormuu noqda muuqda haddii inta rusia iyo maraykana la isku diro mid la jebin laha wuxun baad odhan lahayd de kuwan baa kuwan ka kaara fiicnaa soocayn kama maydan tidhahdeen kuwan baa kuwan ka dayuurad fiicnaa kuwan baa kuwan ka dabaabad fiicnaa ila waa laba xoogoo isgalay laakiin ilaahay wuxuu isgeliyey qolaan waxba haysan iyo nimankii dee satellaytyada cirka loo diro kuwa ugu waaweyn rusia unbaa iska lahaa nimankii cirkaba wuxu diran jiray iyobaa alla isgeliyey kooxaan waxba haysan markaasaa weliba la jebiyey rusia idan kooxda kale inay jabtaana iyana taarikhda baciidku maaha ama hadda ha jabto ama berri dambe ha jabto waxaan leena waa jabayaan hadda odhan maayo waase suurtagal berri iyana waa suurtagal yani maxaan o odhanayn odhan maayo markaa le waa maxay yani haybka ma hubo kuwan inay kuwii jebinayy lakin waxaan le way jabayaan rushiyaba ten years ayaa la waayey sovietkii weynaa oo kasoo haday yaroo rusia in la yidhahdo dunida dawarsata oo qaxootigoodii dunida laga fadhi waayey saa soomaalida yurub oo dhan qaxooti ku joogaan laakiin rushiyadii caynka ahayd hadday saan u dambaysay kuwo kalena inuu u dambaysaa wax fog maaha laakiin kuwa munhazimiinta sii jabay ayaa iyagu jooga halkii cigaal soomaalidu ka sheegaysay soomaalidu maxay yidhahdeen cigaal fulinimadiisa waxay ka gaadhay col horti jabayay bay gabadhiisa ku barooratay baa la yidhi goormaad dhimatay markii la yidhina wuxuu idhi adeer shalaanku ah caalam alislaami koox baa joogta shalaanku ah iyo cigaal u dhaamo cigaal sidaas yani koox u dhaamo oo tiro badan baa runtii joogta caalam islaami ma xoog laa ma xoolo laa ma dad laa ma nuclear laa xataa hadday nuclearka ka warramayaan wuxuu leeyahayba ma jirto laakiin col hortii jabayay baa jooga kuwana way faydmayaan wax sii fog maaha idan waxaan leenahay mustaqbal muuqda ayaa islaamka usoo socda laakiin idinka mid qurun baan idin leeyahay idinku hadiin beelinun baan idin weydiinaya yani islaamka ilaahay baa ballan qaaday inuu soo baxayo ilaahay baa ballan qaaday oo maxay le waman yartadid minkum can diini fasawfa yati illaahu biqawmin ilaahay baa wuxuu yidhi ninkii diintan isaga iskaga noqda ilaahay baa keenaya koox kaloo bedesha idan idinka kuwa aan la bedelo un ha noqonina idinka waa intaa intaa laydinkala talinaya inaydan noqon un kuwa aan la bedelo islaamkana wuu soo baxaya ilaahay baana u ballan qaaday inuu soo baxayo diintanna way xoogaysanaysaa cid kasta oo caburisayna horey u caburin kari weyday imikana ma caburayso dunida oo dham inay caburisaabay isku tala gashay way sii faaftay un intii la tumayay way kasii tiro badantay waxaan lagu dayinina ma jirto oo dunida lagu isticmaalin oo bini aadam si loo toorjargareeyo aan loo toorjargarayni ma jirin waana iskaga mid waanay dib usoo baxaysaa idan waxaan idinka idin weydiinaya waxa weeyaan caqiidadiina alwalaa walbaraa ee ah inaad ilaahay iyo inta jecel la jirtaa inaanay kaa lumin ilaahay iyo inta necab inaad necbaatana diintay ka mid tahy wax udhexeeya gaalnimo iyo islaamnimana ma jirto wax udhexeeya inuu qofku ilaah iyo rasuulkiisa jeclaado iyo kuwa jecel ee ilaahay fooda udhiga dhulka iyo inaad nacdo ilaah iyo rasuulkiisa inta necab inaad adna nacdo labadaa kooxood waxba uma dhexeeyaan idan waxaan idinkula talinayaa umana caqiide beelina hadiin beelina islaamnimaduna way soo baxaysaa wallahu aclam bilahi tawfiiq
ilaah ka abaal mariyo sheekh mustafe xaaji ismaaciil muxaadarada waafiga oo inoo soo gudbiyey